Haweenka Soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ka qaata waxbarashada kuwaasoo ku dhiirigeliya carruurta inay u diraan iskuulada isla markaana ku dadaalaan waxbarashadooda. Fayso Xasan Cali iyo Khadra Axmed Xaaji oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa sheegay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay gabdhaha.
doorka ay waxbarashadu ku leeyihiin waa door aad u qiimo badan door aad u weyn maadaama maamadii ee waxbarashadii macalin ay ka tahay eedan ilmihii ku dhiirigelinayso markasta ay dhehayso waxbarta waxbarta waxbarta aan barwaaqo gaarna ay leedahay ay u soo taagan tahay waxaan aniga aaminsanahay inaan qayb muhiima aan ka nahay waxbarashada waxbaratana waa bulsho waxbaratay waayo hooyada haddaysan aqoon lahayn cunugeedana aqoonta uu baranaayo sare ma u qaadin karto oo wax tayeena ma u yeelin karto laakiin hooyada marka waxaa ugu yaraatay dugsi sare markay kasoo baxdo waxa way baraysaa ilan waxbarashada nuxurkaay leedahay ay og tahay maamada haddaysan waxbaranin cunugiisan wax soo dhiganin ayuu leeyahay hooy waan baxay iskoolkiyaan tagay waan ka imid cunugeeda caawa markuu guriga yimaado ma siin karto cashir ma kormeeri karto waxay u samayn karto ma jirto sidii hore iyo sida hadda way kala duwan tahay boqolkiiba sagaashan iyo shan haweenka waxbay bartaanaan leeyahay horena ha loo sii wadaan leeyahay halbadiyo dadaalada aan wadno oon u taaganahayna waxaa ah inay haweenka aanan waxbar oo guryaha jooga ama suuqyada fadhiya inay waxbartaan halgelinba allah ka dhigay inay waxbartaan taasaan u taagannahay waana ku faraxsanahay inay waxbartaan haweenka qeybna ka ahaadaan walaahi meelaha qaar markaa tago markay ragga ku badan yihiin oo arko waan qiirooda waxaan u qiiroonaya waxay tahay meeshay ragga ugu badan yihiin gabdhaha inay uga badnaadaan maasha allah waxbarashada horta waa mid fiican maxayd waxbarasha horta waan soo dhaweynaynaa sida wacan oo maxayd maamooyinka caruurtooda ay ku geynayeen iskuulka ay waxbarashada ugu dhiirigelinayeen way fiican tahay hadda maam ay caruurteeda ay dhehaysa waxbarta si aad iyo aad ay wanaagsan tahay marka waan soo dhaweyna waana jeclahay in wax la barto waxbarashadana midaan iyo midka balaaran ah laga sii hor dad wax soo bartay aan nahay waana jecelnaha caruurteen iyo walaalaheen inay wax sii bartaan waxbarashada waa iftiinka indhaha waana jecelnahay inaan usii gudagalno